March 23rd. I'm Nikki Strong, and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa maalin arbaca afarlabaatanka bisha februari ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada ka shaqeeya farsamooyinka gacanta ee magaalada muqdisho farsamadu aaday u badan tahay qaaraa jiro ka shaqeeya fininjeerada qaabka xalaabay dayactir sameeyo fininjeer laga dhigayo warshada hataa soo baxayo mukeefka motoorkiisaha iyo muxuu ahaa fininjeerkii qayb ka midoo laga dhigayo nooca istaambooyinka koran oo soo saaro barafka waaweynka inta waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyaro ku sugan jabuuti oo ka waramaysa noocyada dhiigooda iyo sida ay uga warqabaan xaaladooda caafimaad waxaa sidoo kale aad ku maqli doontaan idaacadda kaalmihii heesaha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan toddoba kun oo qof ay ka carareen rabshadaha sii kordhaya ee galbeedka etoobiya kuwaasi oo magangelyo u raadsaday dalka suudaan arrintan ayaa salka ku haysa dagaalka xooggan ee u dhexeeya maleeshiyaadka kala duwan kuwaasi oo isku haysta maamulka deegaanka benishangul iyo gumas qaramada midoobey ayaa hore shacab uga qaaday in arrintan ay deyn badan ka dhalan karto qof hore u deganaa gobolka florida oo ku eedaysan inuu u safray dalka turkiga isagoo isu dayay inuu ku biiro kooxda dowladda islaamka ayaa salaasadii lagu soo ogay dacwada argagixisannimaha golo xeerbeegti heer federaala ayaa si rasmiya ugu eedeeyey maxamed fadxi sulaymaan oo da'diisu ay tahay saddex iyo soddon jir islamarkaana dhalashada maraykanka haysta inuu isu dayey inuu siiyo agab oo uu ku taageeraya kooxa argagixiso shisheeyaha sida ay dacwadda maxkamadda ka taalla xusayso iyadoo haddii eedaasi lagu helana uu waajihi doono xabsi gaadhaya ilaa iyo labaatan sanno sida ay muujinaysa dacwad ciqaabeedku ninkan ayaa orlando ka goostay tigidh hal mara bishii juun ee sannadkii laba kun iyo afariyo toban isagoo uu socday magaalada alexandria ee dalka masar balse ay diyaaraddu kula sii hakanaysay magaalooyinka shikaago iyo istanbul halkii uu ka tegi lahaa masar maxamed ayaa lacag naqada amaba kaasha ku bixiyey tigidhkaasi halka mara ee uu ku gaadhayay xadka turkiga iyo weliba suuriya sida ay mas-uuliyiintu sheegeen waxaana soo xidhay ciidamada turkiga oo ku eedeeyey inuu sifo aan sharci ahayn uga gudbayay xadka suuriya iyadoo markii dambena loo soo celiyey maraykanka baadhitaan lagu sameeyey iimeyladiisa ayaa muujiyey nuqullo xambaarsan codad ay ku jiraan fariimo ugu baaqaya jihaada sida ay mas-uuliyiintu sheegeen qareenkana ninka lagu magacaabo maxamed faadxi sulaymaan ayaan ka soo jawaabin iimaylo lagaga codsaday inuu ka hadlo kiiskan
magaalada muqdisho dhalinyaro badan ayaa diyaar u ah in ay ka faa'iidaystaan shaqooyinka farsamada gacanta oo hadda ka mid ah kuwa ugu dalabka badan iyadoo oo ay taasi jirto ayaa haddana waxaa aad u yar dugsiyada laga barto farsamada gacanta ee soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle farsamada gacanta waa mid ka mid a baahiyaha ugu badan oo aan laga faa'iidaysan waxaase jirta dhallinyaro badan oo ku shaqaysata xirfado gacmeed noloshana si wanaagsan u maareeya ha noqoto dhallinyarada ka shaqaysa shirkadaha korontada kuwa farsamada gacanta gaar ahaan harqaanka iyo farsamooyin kale oo waxsoo saarkooda si weyn u muuqdaan libaan macalin waa mid ka mid a dadka xoog ogaal ku ah dhallinyarada ku shaqaysata farsamada gacanta gaar ahaanna ulmiga korontada waxaan weydiiyey markay timaado muruqmaalnimada iyo dhallinyarada la xirfadaha gacanta sida nolosha u maareeyaan
bismillaah saa sheegta waa sax waa farsamo oo aada muhiim u ah magaalada iyo noloshaba markaan kasoo qaato qaybta electriga waxaa waaye dad badan baa noloshooda aada u maareeya haday tahay guri korontada la dhigayo mid ka ciladeysan guryo waaweyn oo hadda magaalada kusoo bato intaasoo biyaana koronto la gelinayo ama qofka kambani ha u shaqeeyo ama dee shaksi ahaantiisa ha shaqeeyo hadda marar qaar waxaa soo baxaba dhalinyaro yaryar is aruursato xafiis yar furato magac baxsato howlahaas si madax banaan u qabtaan shaqadiina si farsameysan oo habaysan oo imbiyaatiisa sax ah loo dhigo farsamadu aaday u badan tahay qaaraa jiro ka shaqeeya fininjeerada qaabka halaabay dayactir sameeyo fininjeer laga dhigayo warshada taa soo baxayo mukeefka motoorkiisaha iyo muxuu ahaa filinjeerkii qayb ka midoo laga dhigayo nooca istaambooyinka soo saaro barafka waaweynka inta la baceeyo saasoo kale afar saacadood shan saacadood kusoo saarayo hadba intay qaadku tahay warshadaa yaroo macmalka ah oo lokalka lagu sameeyo uu istaambooyinkii waaweynaa looga maarmo dhallinyarada le khirfadaha ayaa si weyn kaga muuqda muqdisho marka loo eego khirfadooda gaar ahaanna midda korontada liibaan macalin oo ka mid a dadka ka shaqeeya korontada aadna xog ogaal u ah ayaa sheegaya inay sameeyeen shaqo wanaagsan wax soo saarkooda uu aada u fiican yahay marka wax soo saarkooda intuu la egya
de ninas hakay tagay oo shaqo tagay oo aan cidna biilka sugayn oo farsamada ilaahay baray banaankana aan biilka sugayn ama hay-adka sugayn saaka xafiisyar inta furtay loo imaanayo xafiiskii cabashada loo keensanayo waa shaqo dheyli ah waay shaqo oo mar walba loo baahan yaha waay hadduu laambad ka halaawdo waa loo baahan yahay hadduu bareys ka halaawdo waa loo baahan yahay qaarkood tviyada xataa waa jiraan magaalada waa ku jiraan marka farsamo lagu nool yahay oo aada u bahda waa magaalada bulshada ku nool u baahan tahay farsamo yaqaanaduna yaqaaniintan ay u baahan yihiin nololaa meesha ka dilaacda marka aada u weyn
jaamacadaha ku yaala muqdisho waxaa ka soo baxa dhallinyaro badan balse kama muuqdo kuliyadahan muhiimka sida farsamada gacanta dugsigii farsamada gacanta ee bolitechnikana hadda lagama soo saaro khirfadleyda gacanta maxamed cabdulaahi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada culumta sayniska gaar ahaana siyaasadda baratay laakiin si weyn hadda u dareensan inay muhiim ahayd in farsamada gacanta la barto
niyow farsamada gacanta waa muhiim nolosha ibni aadanka markay soo bilaabatay oo baahida ibni aadanka ay kobcaysa maalin maalin ka dambayso waxa horumarka lagu gaaro waa farsamada gacanta iyo caqligoo laga shaqaysiiya farsamada gacanta marka maalinba heeray soo taagneed horumaray soo sameynaysay marka waxaa muuqata soomaaliya farsamadeeda gacanta weliba meel hoose inay joogto laakiin waxaan rajeynayaa insha allah in farsamada gacanta la hormariyo oo fildis akademiga loo sameeyo oo cilmi baaris badan laga sameeyo oo warshado iyo farsamo badanoo gacanaha ay soo gaaraan laakiin waxaa muuqata hadda dad yaroo farakutiris oo tababaro dibadaha u aaday ama dibada jaamacada dibadaha wax kusoo bartay in farsamada gacanta ama adeegyada farsamada gacanta ay dalka ka qabtaan waana shaqooyin ka fiican maadooyinkan kale oo inta la barto magaalada baagamuudo iyo hadal lala fadhiyo marka aaday muhiim u taha farsamada gacanta in la hormariyo markaad fiiriso farsamada harqaanka dhismayaasha ka socda magaalada iyo howlo kale dhammaantood waxay dhiirigelinayaan in harfadda gacantu macno ay leedahay waxaa jira shirkado waaweyn oo dhismaha ka shaqeeya waxayna soo saaraan iskuulo lagu tababaro dhallinyarada liibaan ayaa mar kale weydiiyey marka la fiiriyo goobaha lagu soo saaro xirfadleyda ahmiyadda nolosha u leedahay
waa jiraan iskuulaad yaryara oo farsamada harqaanka elektriga iyo waxyaabo kaloo lamida lagu barto dad badan baa noloshooda ku maareeyo reere ka beyshto waana wax horumar sameynaya magaalada muqdisho dad saakay noloshooda ayakoo waxba haysan baxo habeenkiina ayakoo waxaysta yimaado aaday u badan yihiin bercentage fiicanay weliba magaalada ku nool yihiin harqaanku laftiisu waa waxyaabaha oo nolosha aadka u dabaray kamid tahay technishanka oo guud uu kamid yahay waa nolol aada u wanaagsan waa lagu ku baaqi lahayd in la xoojiyo farsamada hadda nolol kale ma jirtaba dadka dhammaan siyaasad iyo howlo kale iyo waxbaa lagu mashquulsan yahay in marka dadka inta wax bartaan ay ku shaqeeyaan farsamadooda oo daily uska ah aadaa usoo dhaweynaa
qaybaha kala duwan ee bulshada dhallinyarada baagamuudada iyo kuwa ka soo baxay culumta caafimaadka siyaasadda iyo kulido kale dhammaantood waxay hoose ka xariiqayaan in ahmiyad gaara la siiyo barashada culumta gacanta ee la xiriirta farsamooyinka taasoo dowladdii dhaha kadib dalkan laga hirgelin cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aan wada dhegaysanno heestan uu qaadayo fanaanka suldaan seerac
dadnima asluubbay dumarka dheertahay doqonni laguma xamanine diraca weeye allaha daaye dabeecaddeeda laguba raacaa samira ducaysan duca qabtoy ducaysan anaa ku doorte ku doorte ku doorte ku doorte dokhayga baa tahay
qaaradda afrika dhalinyaro badan ayaan ogeyn nooca dhiigooda iyo weliba xaaladooda caafimaad ee sannadlaha wariyaha v o eda ee jabuuti sagaal siciid faarax ayaa la kulantay qaar ka mida dhallinyarada magaalada jabuuti islamarkaana warbixinta nooga soo dirtay in badan oo ka mida dhallinyarada maanta ayaan ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay la socodka caafimaadkooda sababo la xiriira duruufaha iyo xaaladaha nololeed ee kala duwan ee soo wajaha dhallinyarada haddaba qaar ka mida dhallinyarada jabuuti oo aan la kulmay ayaan wax ka weydiiyey haddii ay la socdaan guud ahaan caafimaadkooda gaar ahaana magaca ama nooca uu yahay dhiigooda maadaama dhiiga ku jira bini'aadanku uu noocyo kala duwan leeyahay iyadoo noocyadaasna inta badan ay ka mid yihiin a plus iyo p plus maxamed cawaale baa layidhahdaa araye anigu dhiigayga waan tijaabshay waanan eegay waana aqaanaa in lambarku yahay wuxuu yahay waa bluis weejaan waanan tijaabsho oo waayo dad baan u shubay oo dhowr jeer baan dhiig shubay muhiimadduna wax weeyaan inuu qofku dhiiggiisa ogaado nuucuu yahay waayo qofku mushkilad iyo wax degdega wax baa la kulmi karaa haddii wax la kulmo oo la yidhaahdo dhiiggaagu isagoo degdeg u baahan wixii dhiiggii dhiig lagu dhigyaan lagu sameeyo saacidaad u baahan markaas wuxuu odhan karaa dhiig uu sheegi karaa waa la saacidi karaa markaa haddii auna lahayn maad aragta hauna garanaynin dee lama qofkii lama lama daweyn kara waqtibay qaadanaysaa inta la baadayo iyo qaadanaysaa marka waxaan dhallinyarad ku baraarujinayaa inay dhiigooda hay eegaan mid tijaabshaan magiciisa hay gartaan waayo waa muhiim taasi waxa weeyaan qofku dhiiggiisa wuxuu yahay waa inuu ogaado taas waa muhiim
qofku inuu dhiig shubo sidoo kalena qofku dhiig shubo dhiig waa waxa aad leedahay waa wax ilaahay ku siiyey waana sadaqada ugu weyn inuu walaalihiisa kale maad aragtay dhiigga u baahanna ha u shubo weejaan anugu ilaa saddex jeer meelaha baan shubay dhiig on dad u baahano shubay waana ajar weejaan xagga ilaahay ka helaysid maaragtay jawaabtiisa qofka walaalkaayana waxaad ku saacidi karta ugu weyne eed ku gargaari kartid waa dhiiggaaga qofka dhiiggaaga haddaad u hurtid wax weyn baad u qabatay markaa waxaan leeyahay dhiigga isku shuba walaaluhu inay dhiigga isku shubaan taasi aad bay u fiican tahay
axmed oo dhallinyarada inta badan kuma baraarugsan inay dhiigooda iska qaadaan inta badan ilaa wax ku dhacaan mooyaane marka aduu dhiiggaaga ma la socotaa may walaalow dhallinyarta aan ku baraarugsanay baan ka mid ahay lambar kow insha allah haa insha allah laakiin waan ku tala jiraa inaan dhiigga iska qaado waayo qofku hadday problem ku yimaado waa inuu dhiiggiisa ogaado dee intaa dhow la raadinayo oo dhiig laga yaabaa inaan dhiigbaxdo dee marka waa important waa insha allah waan ku tala jiraa inaan dhiigayga iska qaado dhalinta kale ayagana maxaa leedahay sidaadoo kale aan ku baraarugsanayn haa sidaa anugu lambarkow qofkii ugu horro baraarugaan kam noqonaya inaguna dee waa ina daba dariiqaya raacdaan haa haa qofkii maqlaya codkayga waa inuu isaguna dee au dhiigiisa qaado si au dhiigiisa u ogaado mitirkaaga ma ogtahay intuu miisaankaaga ama
anugu mitirkayga horta ma yaqaan miisaankayga ayaan dhowr jeer miisaamay miisaankayga marka ugu dhamaysay wuxuu ahaa lixdan iyo labo magaca walaal walaalow nimca cilmi baa la idhahdaa nimcay waa barnaamijka dhallinyarada v o eda ee walaal dhalinyaro badan waxaa jira aan ogeyn caafimaadkooga dhiiggaaga maa la soctaa haa walaalo dhiiggayga waan la socdaa dhiiggayga waa o plus waan garanayaa mar dhexdii aan iska qaaday waa kaas si fiican baan u garanay haddii aan xanuusto haddii layga qaado waan u sheegayaa ku wacdinayaa inaan ka idhaahdo dhiiggiina iska qaado is eega mitirkaaga maa garanaysaa dhararkaaga haa mitir iyo toddobaatan horta dhiiggayga horta dhiig waxaan qabaa maskaxda dhiiggayga inuu dhiig fiican yahay iminka waxaan u malaynayaa laakiin dee dhiga wuxuu yahay ma garanayo inuu yahay b ama c laakiin waxaan u haystaa kii fiicnaa dhiiggayga boqolkiiba boqol inuu fiican yahay marka inaad baartood soo ogaato kaa fiican ku yahay maad ku tala jirtaa ma baana inaan soo ogaado haa lambarka dhiiggayga aan ku tala jira hadduu leedhaado
ma ismitirisa weli haa waan ismitiriye waan ismitiriye mitirkayga mitir toddobaatan meelaha weel
aniga magacayga waxaa la dhaa nuur muuse cawaale dhiiggaaga dhararkaaga naftaa war ma kala socotaa
ha horta haddaan ka horeeyo waxaan teroriystaan mane dhiigga soo ma dhiiggayga horta waxaa qurux badan inuu qof dhanooweyn amaan dhalinyara de qof oo waxaa qurux badan inuu dhiiggiisa ogaado intuu yahay wuxuu yahay magaciisa o ama e se laakiin anu dhiiggayga waa a blas dherarkayguna waa mid tiriyo kood saatan
goormay kugu dhalatay inaa samaysta waxay ku dhalatay waxaa jiray maalin maalmaha kamid waxaa dhacday gabadh walaashayna dhiiggeedii la waayey oo qof la dhiigaba oo dhiigaasha ugu qaalasan noqday waa la waayey dhiigeedii marka ani dhiig isku dhiig maan ahayn markaa saa daraaddeed anan dhiigayga inaan ogaado si de marka haddaan qofku wax ku dhacaan u ogaado de dhiiggiisa dhiiggaaga marka lagu weydiiyo intaa waxba lagaa qaadin oo dhiiggaaga waa saa qofkii uu ugu shubi karaya hadde
dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada magaalada jabuuti oo u warramayay waryahayaga sagaal siciid faarax
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o e oo idinka imanaysa washington haatan aan dib ugu laabanno kaalmihii suugaanta waxaan idiin soo qabanay heesta dhuubow fanaan inta sidow abushaarib iyo sayda maxamed
dhawaqaagi ma dhaawacaaye didibkaawaay dhimaluu dhaxyaree dhalaal badnee admaa yoalku dhaafi karaay utawaadiga qaade wax ku dhiiga waaye dhammaystirkii noloshaydiye admaan kugu dheeli karaa tawaadiga qaade wax ku dhiiga waaye dhammaystirkii noloshaydiye admaan kugu dheeli karaaye dulma kuu quuriye dhaxantaan kuula nacaa dhaxma kuugu dhaafi karee dhibkaawaan dhigo dulma kuu quuriye dhaxantaan kuula nacaa dhaxma kuugu dhaafi karee dhibkaawaan dhigo dhintaoo dhagaar fuule oo dharkeela isaarine ale ku dhaqee duboy dhararkeede minaan dhintaoo dhagaar fuule oo dharkeela isaarine ale ku dhaqee duboy dhararkeede darkeyla isaarine ale udaqe dubol darkeyla
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tan idaacadan mid lamida isugu iman doonna waxaannu idin leenahay sidaa iyo
dabwaqaagi ma dhaawacaaye digitaawayday maluud dhaxyaree dhalaal badne adnaa waan ku dhaafi karaay dabwaqaagi ma dhaawacaaye digitaawayday maluud dhaxyaree dhalaal badne adnaa waan ku dhaafi karaay tawadiga qaade wax ku dhiga waaye dhammaystirkii nolosheedii admaan kugu dheeli karaa tawadiga qaade wax ku dhiga waaye dhammaystirkii nolosheedii admaan kugu dheeli karaaye kulma kuu quuriye dhaxantaan kuula nacaa dhaxma kugu dhaafi kare dhibkaaway dhigo kulma kuu quuriye dhaxantaan kuula nacaa dhaxma kugu dhaafi kare dhibkaaway dhigo dhintaoo dhagaar fuule oo darkeyla isaarine ale udhaqee dubol dardarkeede minaan dhintaon dhagaar fuule oo darkeyla isaarine ale udhaqee dubol darerkeede